munaasabad ay ku qalin jibinayeen dubcaddii sideedaad ee iskuulka daarisalaam international ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa munaasabadda ka qeybgelay maamulka iskuulka waalidiin iyo martisharaf kale maamulaha guud ee iskuulka daarusalaam ee magaalada muqdisho cabdirasaaq yuusuf ayaa ka warramaya marxaladii ay soo mareen ardayda qalinjibisay in waxbarashada dalka oo wakhtiga aan bilaabayna iskuulkan waxbarasho yacni iska maaragtay dowlad iyo midna aysan wadin ay ahayd ayaan waxaan go'aansannay waxbarasho taya leh inaan maaragtay dalka ku soo kordhinno runtii juhdi weyn kadib ilaahay wuxuuna soo gaarsiiyey maanta meesha aan joogno oo aan u dabaaldegayno sanadkii tobnaad oo ay ka qalinjibiyeen siddeed dufcadood oo internashnaal ah iyo lookalka intaba shahaadooyin ka qaatay sidaa daraaddeed waxaan aad uga mahad celinaynaa waalidiintii nagu aaminay carruurtooda inay noo keenaan si aannu wax ugu barno waalidiintaas mar labaad u mahad celinaynaa in sha allaahu xafladdan waxaa ka qalinjabaya saa idiin sheegay ee level two iyo grade eleven iyo yeer aid saddexduba macallimiin iyo maamul ayaa juhdi weyn geliyey qaar ka mida xubnaha ka qaybgelay ayaa ardayda ugu ambaliyey dhabar adayga ay muujiyeen maanta waa maalin farxad badan waa maalin ardadeennii dadaalka faraha badan ku soo bixisay waxbarashada marxalad marxaladaheedii ka mida ay soo afjarayso marxalad kalena ay u gudbayso sidaa darteed maanta waxaynu daahfuraynaa farxaddaas innagoo garab istaagayna una muujinayna wax allaalayo wixii ay daal ku bixiyeen marxaladdan intii loogu loogu talagalay inay si guulla u soo dhammaysteen uguna hambalyaynayno uguna mahad celinayno macallimiintii iyo waalidiintii intaa ku soo garab taagnaa halkaan mahad ballaaran uga soo gudbinayaa maskaxdii ka dambaysay in iskuulkan qaaliga ah oo qiimaha badan oo loogu magac daray daarusalaam international academy school micnihiisana uu yahay mid laga aqoonsan yahay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaa idin leeyahay maskaxdii ka dambaysay guulaysta guulaysta weligiinna gadaal ha marina waxaan halkan mahad ballaaran aan uga soo jeedinayaa macallimiinta sharafta leh qaayaha qiimaha dulqaadka samirka leh ee owlaaddayna soo gaarsiiyey marxaladaha kala duwan ay maanta marayaan daarusalaam iskuul ajiifmantii uu sameeyey tobankii sanoo lasoo dhaaf waxaana rajaynayaa bigastii daarusalaam iskuul inuu noqdo afrika meesha ugu aqoonta badan adinkana waxaan rajaynayaa inaa u mahad celisiin macallimiintiinnii iyo maxaa la dhahaa ii sheeg ee baarantigiinnii meeshaan idinkeena oo cilmigaani fursaddaa idin siiyey today waxay ii tahay guusha aa gaarteen inaa aniga gaaray sharafay ii tahay gabdho qurqurux badan waxaan rajaynayaa inaad jaamacado qurxan heshaan waxayna ku tali jiraan in jaamacad daarusalaam ay furaan waa dafcaddii sideedaad ee ka qalin jibisay iskuulka daarusalaam ee magaalada muqdisho